asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada oo xubinteena murtida maanta xubinteena murtida maantana waxaa alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteena murtida maanta ee aan alaaba ku kala saari jirnay howlaha muhiimkaa kuwaasoo ahaa kuwa aan haddii rabbi idmahayo dhinacyo badan ka keenno dhegaystayaal sidaad u ogtihiinba soomaalidu waxa ay soo martay marxalado badan oo kala duwan marxaladahaasoo ahaa kuwii nolosha marxaladahaasu oo dhinacyo badan taabanhayay iyada oo marba laga yaabo inay nin iyo waayihii ahayd nin iyo waayihii marka lagu leeyahay waxaa weeye marbaad soo maraysaa xilli caydh caydh ay ku halakaysay mar kalead soo maraysaa xilli ay barwaaqo kugu habsatay xilli kale waxaad soo maraysaa xilli ay abaaro dhaceen mar kalead soo maraysaa xilli laftaadaba lagu mooro duugay oo wixii aad haysatayba inta niman imaadeen ay xaabsadeen ama ay cagta mariyeen amaba ay la tageen ama ay dhaceen taasoo ahayd marxalado aad iyo aad u fara badan oo soomaalidu waayaheydii nolosha ay soo martay marka laba nin ayaa haddii eebbaidmahaya waxay ku jireen xilli la yaab leh xilligaa isaga ah labada nin waxay ahaayeen nin wuu faruurnaa nin ayaa faruurnaa labada nin labada nin nin ka mid ah waa uu faruurnaa hadduu faruurnaana faruurkiisu weliba waxa uu ahaa mid ilaa iyo dalqada jooga oo ilkuha iyo ciridka iyo waxoo dhanba ay mucjiso kaga dhacday kan kalena wuxuu ahaa nin xoog badan oo feero weyn oo ballaadhan labadaas nin waxa ay joogeen xilli dayradhaaf ah dayradhaafkaasina waxa uu ahaa meesha ay marhayeen xilli aan dhulkaas isagii uusan lahayn saxar ama wadaanixaab ka qaadin geedana ayna lahayn haddana dhulku waa kala daran yahoo dhulka aan geedaha lahayn qabowga kugu qabtaay ka daran dhulka geedaha leh qabowga kugu qabta sababtoo ah dhulka geedaha leh dee waadba geeda dugsato ayaad beheli kartaa laakiin haddaad dhulku geed lahayn dee waa inkaar oo waxaad garanaysaa haddii eebba idmahayo in rafaadka dhulkaas bannaan yaalla iyo qabowgu ayna caadi ahayn labada nin marka ninka xooga badan waa feeraqaawonya kan kale faruuranna wax yar buu dhabarka ku wataa ama garbaha u saaran labadii nin baa bahal dhaxan oo kilkiliso oo dayradhaafa ayaa heshay aad iyo aad ayay u tuujisay way muruq tuujisay muruq tuujiskaasoo gaarsiiyey xil nimanku ay jareeyaan labada nin marka kan xooga badan ilkaha ayuu isla dhacayaa oo ilkihiisa ayaa waxay leeyihiin qaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqarqarad bay leeyihin qarqaryada haysa darteed ayuu ilkaha isku qaraacahayaa qarqadhiisa ayaa meel fog laga maqlaa kan faruuranna diif ayuu daadinhayaa diifkiioo aan sankii iyo afkii u kala lahayn markaasaa ninkii xooga badnaa ayaa wuxuu yidhi waryaa meeshu qaboow badanaa war meeshu dhaxan badanaa buu yidhi meeshu dhaxan badanaa suu warkan uga sugaayey u lahaa dhaxantu waa ina laysay iyo nio dhaxan xunbaa ina haysa iyo maxaan samaynaa iyo war noocaasuu ku dhihi ayuu yidhi hadalkiibu waa soo gaabiyo wuxuu yidhi waada saasoodan u faruurnayn warraanio meeshu dhaxan badanaabaa kiu yidhi moogtahay markaasuu kii kale ee uu hadalka ka sugayey ayaa yidhi waaba saasoo aadan u faruurnayn waaba saasoo aadan u faruurnayn adiga aadan faruurnaynoo bishimo aad isku qabatay iyo af adiga aan faruurnaynoo bishimo aad isku qabatay iyo dalqa iyo af isu kaahaya yaad leedahay laakiin aniga dhaxanta ay haysuu yidhi hadalkan uu yidhi waaba saasoo aadan u faruurnayn ayaa caddaynaya waxa uu yidhi waaba saasoo aadan u faruurnayn isaga haddii ilaa iyo dalqada ilaa iyo dhuunta ilaa iyo halkaas afka uurkiisa intaasoo dhan baan ka dhaxmoonhayaabuu leeyahy laakiin adigu waadba nin fiican baa tao afka isku qaban kara waaba saasoo aadan u faruurnayn ayuu ugu jawaabay waana arrin cajiibaadkeeda wadata mahmaahda maanta waxaa la yidhi calool dherigtay mid baahan kama naxdo